wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku waramaya in askar ka tirsan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ay burburin iyo dhac u geysteen guryo ay ku noolaayeen dad danyar ah islamarkaana ku yaala dhabarka dambe ee godka jiracow dadkan ayaa sheegaya in ay ku soo tooseen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo burburinaya guryahooda dhanka kalena aanay jirin wax digniin ah oo horay loo siiyee anoo saakay maqan ah gurigeyga ciidamada dowladda nima sheeganayo gobolka banaadir khaasatan godka jilacow laga xukumo waay aa gurigeyga dudumiyey hantideydaa meesha ku maqan gurigaaga ka bax lima dhihin waxna laima sheegin anoo gurigeyga hurdaayo garabka in laga qabtaa guriga dhammaan laga buursada saakay anigoo shaqo jira leeso waxaa leegu dhaha gurigaa la dumiyooba markaa u umaadan waxuu dhaha meel aa geli karta ma lahan haddii aa laabo weysana naftaadaa ku maqan marka waxaan rabnaa anankana wixii islaamnima anankoona qofna dulminin amar dowladna la siininoo amarka aana jibin muddo noola qabtana ay jirin cidna soo wargelisa ay jirin ilmaa noogu jiro guriga maataa noogu jirto hooyaalaa noogu jiraan sidoo kale askarta dowladda federaalka ayaa intii ay ku guda jireen howlgalka burburinta guryahan waxay buudka kula tunteen islamarkaana guryahooda ku duldumiyeen waayeelo iyo caruur iyagoona diiday in laga soo saaro sida lagu arkayo muuqaal laga soo duubay goobta annagoo shaqadeena isaga maqan awalba xamaaladda xooggeeda ku nool ahaan aheen annagoo nolol maalmeedkan shaqadiisii ku maqan yaa waxaa la isku dayay dad meelay ka yimaadeen aan aqoonin oo laleeyahay dowladda ay ka socdaan inay hantideennina dhacaan guryaheennina fiiqaan ilmaheenni iyoiyo waalidkeenni oo xanuunsanoo macnaha waayeelaha xataa lagu kor tunto istixgelin la'aan qoryana lagu qabto la yidhahdo gurigiinna ma geli kartiin hanti kale ma bixi kartiin waalidkiini carruurtiina lama bixi kartiin waxaa rabnaa wixii danqanaayo ama macnaha yacni ummadda islaamka wixii waxaas ka danqanaya guryahayna waa fiiqan yihiin in guryahayna loo dhisaan rabnaa waxaan ku dhisana ma haysano awood aan ku dhisana ma haysano ciidamada dowladda federaalka ayaa mar weliba bulshada kula kaca falal wuxuushnimo ah oo ay ka mid yihiin dil dhac iyo burburinta guryahooda